subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edaoo idinkaga imaanaysa washington waa subaxnimo axada oo bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo labaatanka ay tahay shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com efemyada geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida dalka kenya oo loolan adag loogu jiro hannaanka wax looga beddelayo dastuurka dalkaasi carlankii xoolodhaqatada toddobaatan kursi baa la qaybsan oo baarlamaaniya waxaa lagu leeyahay toddobaatanka kursi waxaa la siin qoysko keli baa la siin toddobaatan kursi baa la qaybsanaya annaga waxaa la counti kastaa waa in xabad la siin haddaan nahay madaxda xoolodhaqatada
qodobada kaleed maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa isticmaalka gaadiidka dadweynaha muqdisho oo hoosu dhac uu ku yimid waxaan sidoo kale idiin haynaa ku dhowaad soddon arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka hela dalka masar qodobadaasiyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
tirada kiisaska dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus ee hal maalin laga diiwaangeliyo gudaha maraykanka ayaa gaartay halkii ugu sarraysay kadib markii jimcihii la xaqiijiyey in ka badan boqol iyo siddeetan kun oo kiisoo cusub oo xanuunkaasi ah warbixin ay soo saartay jaamacadda johns hopkins ee daraasaysa xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa lagu sheegay in boqol afar iyo siddeetan kun shan boqol afar iyo toban kiis jimcadii laga xaqiijiyey gudaha maraykanka taasoo boqolkiiba labaatan ka badan tiradii khamiistii oo ahayd boqol saddex iyo konton kun afar boqol lix iyo sagaashan kiis iyadoo tirada guud ee dadka cudurka qaaday ee maraykankana ay gaartay toban dhibic sideed milyan xilli tirada dadka u dhimanaya coronavirus ee gudaha maraykanka ay sii kordhaysa ayaa lasoo wariyey jimcihii in in ka badan kun iyo afar boqol oo ruux ay u geeriyoodeen taas oo dhimashada ka dhalatay cudurka guud ahaan maraykanka ka dhigaysa wax ka badan laba boqol afar iyo afartan kun oo ruux wararka ayaa sheegayay in maalintii jimcada xanuunka covid sagaal iyo toban cisbitaalada maraykanka looga daweeyey dad gaaraya sagaal iyo lixdan kun oo ruux taas oo laba kun ka badan intii khamiistii laga daweeyey gobolada california iyo texas ayaa hogaaminaya kiisaska cusub sidoo kale gobolada ohio iowa nebraska iyo indiana ayaa iyagana ka mid ah meelaha labakaclaynta covid sagaal iyo toban laga soo sheegayo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii bogaadiyey horumarka ku aadan tallaalka waxgalka ah ee lagaga hortagayo coronavirus waa markiisii ugu horreeyey ee meel fagaaro ah uu ka hadlo tan iyo intii warbaahinta ay u saadaaliyeen in doorashadii saddexdii nofembar dhacday uu ku guulaystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden trump ayaa sabtidii shalay war uu twitterkiisa kusoo qoray ku sheegay in sharci dejiyayaasha ay waajib tahay inay ka shaqeeyaan sidii ay ku meelmarin lahaayeen gargaarka dhaqaale ee la siinayo muwaadiniinta maraykanka ee uu saameeyey coronavirus hogaamiyaha xisbiga mucaaradka homeland ee dalka armenia artur vanatian ayaa la xiray kadib markii lagu soo eedeeyey inuu qorsheeyey afgembi dowladeed iyo inuu dilo ra-iisul wasaaraha iska soo horjeedaan ee dalkaasi oo la sheegay in hay-adaha amniga ay ka hortageen vanatian oo horey usoo noqday madaxii hay-adda amniga qaranka ee armeniya ayaa la xiray afar iyo tobankii nofembar oo shalay ku beegnayd kadib markii uu tagay xarunta dembi baarista oo uu kulan kula ballansanaa mas-uuliyiinta hay-addaasi garyaqaanada luciana sakan oo u dhalatay armeniya ayaa sheegtay in venetian markii la xirayay looga shakiyey inuu maleegay afgembi uu awoodda kula wareegayo islamarkaana uu ku dil rabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi nicol bashinyan hay-adda amniga qaranka ee armeniya ma aysan xaqiijinin xarigga venetian balse waxay caddeeyeen inay ka hortageen shirqool afgembi war qoraala oo ka soo baxay xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiye venetian ayaa lagu sheegay in xarigga hogaamiyahooda uu qayb ka yahay dadaalada ay dowladda armeniya ku joojinayso dibadbaxyada looga soo horjeedo heshiiskii xabad joojinta ee uu ruushka garwadeenka ka ahaa ee armeniya iyo azerbaijan ay ka gaareen dagaalka gobolka ay ku muransan yihiin ee nagoro karabakh dhagaystayaal warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa magaalada muqdisho oo ay ku nooshahay bulsho badan ayaa waxaa hoos usii dhacaya dadka raacaya gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya caasimadda waxaana sabab u ah mootobajaajta oo aada loo adeegsado dhinaca kale gaadiidka yaryar ee hadda shaqeeya ayaa waxa ay ka mid yihiin ganacsiyada farakutiriska ah ee weli sii isticmaala shilinka soomaaliga ah waxaana aada u adeegsada dadka danyarta ah ee aan awoodin inay raacaan mootooyinka wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barow ayaa warbixin uu arrinkaasi ku eegayo ka soo diray magaalada muqdisho
dhowr sano ka hor gawaaridan hoomeyd ah magaalada muqdisho waxay u ahaayeen gaadiidka keliya ee ka dhex shaqeeya xaafadaha iyo suuqyada kala duwan laakiin hadda waxay u muuqanayaan kuwo wakhtigooda uu soo dhammaanayo shacabka caasimaddu waxay aad u isticmaalaan mootada saddexda lug ku dhaqaaqda ee loo yaqaano bajaajta waxayna gaadiidlaydan lumiyeen macaamiil badan oo aad ugu xirnaa cali cabdinuur caddow oo ah darawal ku shaqeeya gaari bi'ela ayaa v o eda u sheegay in moota bajaajta marka laga soo tago macaamiisha ay ka qaateen haddana ay kala kulmaan saxmad iyo ciriiri dhinaca waddooyinka ah bajaaj cariiri badan ay leedahay waagii hore inta ayada jiran ka hor magaalka faraaq u ahaay hadda cariiri badan ay leedahay jaamka badan ayadanoo keenaysa ayada iyo waddadiiyo gududa goda arka waa soo leexinaya haddii baaburay soo gala ana tale ay soo gala waa ka daran tahay dhibkaas taasa ku qabnaa bajaaj bajaajka waagii hore anaga dadka ayaga hadda ay raacayaan anagaa qaadi jiran laakiin laba qof lacaga isku darsaaya nus iyo nus ayadaa la fuulaa
gawaaridan laguma raaco lacagta doolarka oo aad looga isticmaala magaalada muqdisho iyo gobolada koonfurta iyo bartamaha dalka waxayna ka mid yihiin ganacsiyada weli sii isticmaala shilanka soomaaliga ah laakiin cali cabdinuur caddow waxa uu aaminsan yahay haddii aysan qaadan lacagtaasi in gawaaridooda aysan sii shaqayn karin
afar saddex buundada markaa ku degaayo saddex afar waay shan aa ugu badan oo ka nooliya anaga lacag jajeexinayn ugu daraayan waa iska qaadanaynaa shidaalkaa ugu darnaa bakaare iyo damadaaga iyo cambureyna iyo saaybicaan ma dhaafi karo
gaadiidkan bielka ah ee ka dhex shaqeeya magaalada muqdisho waxaa weli isticmaala dad u badan danyar kuwaasi oo aan awood badan u lahayn inay bixiyaan lacagaha bajaajta lagu raaco qiimaha ay afar jeer gaari ku raaci karaan ayaa u dhigma midka hal mar oo keliya ay ku raaci karaan mootada bajaajta meelaha qaar waxaa la yidhaahaa maxamed faarax mahdi waxaa waaye waxaan raacaa aniga waxaan u badnahay bi'elka caasiyaalkaan raacaa marka waxaan u raacaayo ad iga rabtaa malayn waxaan u raacaayo waxaa waaye mootada inta haddii meeshan igey haddaan idhaah nus dollaray ka bilaabanayay kanna waxaa waaye laba kun saddex kun kan inta igey haddaan idhaah laba kun waaye ilaa ceelgaab igey haddaan idhaah saddex kun waaye lambar afar iga qaadaan idhaah saddex kun waaye marka sidaas awgeed dhaqaalahaasaan u raacaa bi'alka daadku waxaan u arkaa lacagtiisa qaali waa semberi inkastoy ka degdeg badan tahay laakiin degdegtaasoo dhanaanba annaga nagu jirinba cajarada dhaqaalaha naaga daran
maama amragaa la yidhaahdaa maasha allah wallaahi horta magaaladan xamar way iska weyn tahay duruufana way iska jiraan nin walbana jeebkiisa xukumo maanta annaga haddaan bajaajaan raac inaan idhaahdo laba doolar hali bar hal doollaray leedahay waxaa macquule nus doolarka inay lacagaaga soo laabato oo aan saddex kun afar kuna ku tago shan kun lix kun camal ii soo laabato marka dhibka jiro awgeed waxa waaye annaga ma xamili karno bajaajtii hoomaydaasaa iska raacnaa hoomaydaasaa noodana koley nin walba wuxuu dana isagaa yaqaanaa taama duruuftaa kallifayso ma awoodo inaan mooto bajaaj kuraysto dhaqsina guriga tago marka waa ku qanacsanaha inaan iska raaca bielkaygaas waqtigii baa igeenaan gurigayga tago inkastoo mooto bajaajta ay il dhaqaalo u tahay qoysas badan shaqa abuurna ay u noqotay daayar ku nool magaalada muqdisho haddana shacabka caasimadda ku nooli waxay u baahan yihiin gawaari lagu raaco qiimo jaban oo ah kuwa dadweynaha cabdicasiis barrow v o a muqdisho
mahadsaned cabdicasiis axmed barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho
dalka kenya waxaa walaac xoogan uu ka jiraa ololaha la doonayo in wax looga bedelo dastuurka dalkaasi oo ah markii saddexaad wakhtigan wakhtiga wax laga bedelayo qowmiyadaha dalkaasi ku nool soomaalidu ay ka mid tahay ayaa mid walbaba waxay ka dhex arkaan waxyaaba ayaga aanan dan ugu jirin amaba aysan ku qanacsaneen maxamed faarax shiro wariyaha v o eda waqooyi bari kenya ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray halkaasi kenya waxaa loolan adag loogu jiraa hanaanka dastuurka dalkani kenya markii saddexaad dib loogu bedelayo qodobo ka tirsan iyadoo guud ahaan dalkani kenyana guuxayahaynta ugu badana dalkani kenya ay ka jirta ay tahay dastuur bedelidaasi oo ku imaanaya hanaan ay ku heshiiyeen madaxweynaha dalkani kenya iyo ra-iisaarihii hore dalkani kenya ahna hogaamiyaha mucaaradka dalkani kenya oo si wadajira isku gacan qaaday kadibna soo saaray qorsho ay ugu magacdareen b p i oo ah wada heshiisiin iyo wada noolaansho waxay gun ooga dhigeen hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya mudane aadan barre ducaale ayaa waxa uu aaminsan mashruuca in mashruucaasi b b i uu yahay mid lagu marin habaaminayo kenyaanka guud ahaan gobolada waqooyiga iyo dadka muslimiintana hanti fara badan iyo weliba hanaanka dowladda haatan oogu jiraan ay ku weyn doonaan haddii mashruucaasi uu maro
arrinkii xoolo dhaqatada toddobaatan kursi baa la qaybsan oo baarlamaaniya waxaa lagu leeyahay toddobaatanka guddi waxaa la siin qoyskoo keli baa la siin toddobaatan kursi baa la qaybsanaya annagu waxaan nahay county kastaa waa in xabad la siiyo haddaan nahay madaxda xoolo dhaqatada toddobaatanka kursi waa inay lagu qaybsano miiska haddii kale maqaarsaada annaga ragka uma lihin dad annaga uma buuxinayo waxaa la yidhi lacagtii dowlad goboleedka ayaa la dhimaya kolbaa waa la socotiina sanadka baarlamaanka sanadkii wax ka socod soomiloobay tii markii sanadka baarlamaanka looga reeyey nimankii raggaha waxay soo geliyeen dastuurka magaalo gaarisa county taqriiban hal bilyanaa ka baysa
doodaasi ducaale hogaamiyaal kaloo kasoo horjeeda ayaa jiro iyaguna fagaarooyinka ayay ku hadlayaan waxayna aaminsan yihiin in haatan la gaaray in xilliga dadka soomaalida gobolada waqooyiga dalkani kenya ku dhaqan ay ku biiri lahaayeen mashruuca wadajirka ee madaxweynaha iyo rayla omolo odinga ay si wadajir ah dabada uga riixayaan sida uu ku doodayo hogaamiyaha xisbiga laga tira badan yahay ee maamulka gaarisa county mudane maxamed cali sheekh aamin kombyuto ka hadlay meel fagaara ah haddii dowladda ay dhahda hadda boqol toban iyo shan baa la siiyaa bajetka waddanka hadday dowladda ay dhahday meeshii boqol toban iyo shan laga siina waxaa laga siina boqol kiiba soddon iyo shan laakiin siyaasaa lagu wadaa wax markuu socdaneh adoo bannaanka ka taagan ma doodi karti samoo waa inaad soo gashaa aad gudaha ka dhex dooddaa haddaa bannaanka sarsarka aad istaagta aad dhahdo waxba ma rabi may shaqeen midda kaloo b b i ku jirta annaga noodanno ah waxaa waaye arrimahan world development fund waaye waxaa la dhahay ward walba oo soddonka ward garis lacag gooni ah oo la doonaynin oo bajetka marka la marinaan la dhihi abaqayla ward soddonka milyan bay leedahay oo toos account gooni loo hagaajinaayo oo duqeydii iyo guddigii reer abaqayla ay maamulayaan may dhacda weligeed soo wax soo kordha ma aho soo da ma aho waxaan kaloo ka caracaarin dera iyo balanbala way tegi rabaan sooma soo wixii lala cawaada oo mudaharadan samayna soos ma aheen dowladda waxay dhahda way joogayaan way joogayaan bay tiri wax kaloo extra hadduu jirane annagoo ku jirna yaan ka dhex raasana soo saas maho haddii kuwii naga tegi rabeen noola dahay haddii kuwa kale aan raadsan karno anagoo ku dhex jirno oo ka dhex doodi karno soo arrin wanaag ma aho hogaamiyaasha xoolo dhaqatada iyo dadka muslimiinta ee gobolada waqooyiga iyo gobolka xeebta dalkani kenya ku nool waxay qalinka ku duugeen in wax badan laga bedelo haatan hindisahaasi madaxweyne uhuru kenyatta iyo raylo omolo odinga ay raaniriyeen waxayna aaminsan yihiin isbeddel lagu sameeyo guud ahaan guud ahaan hindisahaasi haddii la doonayo in haddii la doonayo in shacabka loo soo dhaadhiciyo waddankanaytow allaka waxaa naloo doortay inaan diinta iyo gobolka iyo shacabka aan matalno inaan dhahno kenya meeshan ugu qaybsan maxaa loogu jira sheekada siyaasi waxaa weeye ii dhiib aan ku dhiibin nin ninkana gaadhigiisa u raaci malaho adi jirmaa madax u tahay adi kukuyaa madax u tahay adi ruuto kalanjina madax u tahay kalooso mukaambuu madax u yahay musaaliya nin kasta aadan barriya kuwo kalena cid la dhaho soomaali iyo muslimiin xoolodhaqataan madax u isku sooda coliyo ra-iisul wasaarihii hore dalkani kenya rayla omolo odinga ayaa waxa uu sheegay in goordhow la bilaabi doono soo aruurinta ilaa iyo hal milyan oo saxiix ah taasi oo ka dhigan in haddii kenyaan gaaraya hal milyan oo qof ay saxiixaan in dastuurka dalkani kenya wax laga bedelo kenyaankaay u dareeri doonaan afti qaran maxamed faarax shire v o a garisa
ku dhowaad laba boqol oo arday soomaali ah ayaa ka qalin jabisay jaamacadaha ku yaala dalka indiya sanadkan iyadoo cudurka covid sagaal iyo toban uu aad u saameeyey guud ahaan ardaydaasi falastiin axmed jimcaale oo ka mid a ardayda sanadkan qalin jabisay ayaa qadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o eda ee qaaradda austraaliya iyo koonfurta eshiya ibraahim cumar baafo warbixintan ayuuna nooga soo diray
ku dhowaad shan kun oo arday ayaa wax ka barata jaamacadaha waddanka indiya kuwaas oo si iskooda ah isaga bixiya tacliinta sannad walbana waxaa qalinjibisa arday badan qaarkood dib ayay ugu laabtaan dalka soomaaliya halka kuwa kalena ay sii wataan heerka waxbarasho ee shahaadada labaad falastiin axmed jimcaale waxa ay ka mid tahay ardada sannadkan qalinjibinteeda uu saameyn ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban
corona horta waxaa waaye qof walbuu saameeyey adduunka meel walbuu saameeyey khaasatan anaga arday ahaan zaa-id unoo saameeyey bcause academiga yarkeeni wuxuu ka ekaa abril imtixaankiina waxaan qornay fifteen september hadda oo weliba isagoo marna la dhahayo waa ma qoreysaan oo waanidhabaadbarmoodgaleynaa yani ma qoreysaan marna waa qoreysaan ardayda like muddo ku dhawaad like abril ilaa iyo september waxay ku jireen inay imtixaanka qorayaan inaysa qoreyn inay sanadka dhameysanayaan qaarkood samaha waxaa la dhahaa in sanadka dambaa laga dhigayo jis ardaydan sanadkan qalinjibintooda sanadka dambe noqonaysaa cabsi aan ugu jirtayba alxamdulilah akhiiranki waxaa waa soo dhamaatay oo hadda exaamiskii waa la qoray oo shan iyo tobankii september uu noo bilowday wuu noo dhamaaday exaamiska laasyara dadku way qoreen sanadka ugu dambeeyey si nadiif ay ku qorteen
haddii aad iiga waranto markaa falastiin ay ardadii dib ugu laabtay dalka soomaaliya ee koroonaha awgii ee sanadkaana ahayd inay qalinjibiyaan xaalkooda waa sida iyagu ma soo laabteen mise
haa waa run way jirtay ardayga wadanka ka maqneed oo lockdownka ku dhacay oo saameeyey waxbarashadoodii iyo jaamacadihii exaamiskii wixii last year aanan ahayn maysan saameyn oo markay imaadaan waxooda way qabsan karaan lakiin ardayda ugu dambeysa oo qalinjabinaysay bay aada u saameysay oo wax walba dib uga dhacday inkastoo jaamacadihii hadda intay isku noqdeen ay sameeyeen online online imtixaanka uga qaadayaan dadkii maqnayna waxbarashadooda online ahaan baa loo siinaya bcos aniga joognaba online baa laga dhigay dadka jooga hadda ardayda aan dhameyninba as online ahaan cashadooda ku qaataan kuwa maqana sidoo kale onlinekooda ku qaataan kuwii qalinjibinayeen exaamiskooda waa loo soo diyaariyey almost waxaa waaye inay galaan ay ku dhowdaataan tabalkooda waxooda dhan wuu soo baxay as online ahaan aa looga qaadaya
ugu dambaynna waxa aan falastiin axmed jimcaale weydiiyey bal inay tilmaan naga siiso qaabka ay ugu nool yihiin dalka indiya maadaama ay arday yihiin jaamacadaha dalkaas ayay degan yihiin mise guryo u gaar ah ayay kiraysteen waa sidee qaabka ay ula qabsadeen nolosha wadankaasi
caqabadaha horta ugu badan oo ardayda hindiya ay kala kulmaan markay imaadaan halkan waxawaaye marka ugu horeysa horta imaadaan waa un wadan cusubaa tahay wadankaagaa ka timid yani muddoa wadan waxaa ku jirta soomaa base oo familia ku dhex jirtay qof markuu halkan imaado qurban uu imaado haddana keligiis oodu yahay caqabado badan buu kala kulmayaa oo haddana luuqadii iyo cuntadii iyo jawigii wedarkii aysan isku mid aysan ahayn meesha ku yimid so caqabadaha ugu badan kala kulman waxaa cuntadii horta bisbaas keliya hindi waa la yaqaanaa cuntada zaaid ay u kulashay anaga soomaalidana bisbaaska saa uma cunno jawigo kale xiliga kuleelaha zaa-id u kulal badan tahay inkastoo gobolada kale zaaid nooga kulin hidirbaad ee uron tahay haddana aniga soomaali ahaan markaan ku noolnahay hidirbaad xiliga kulaalaha aad xiliga wadankeena yani wuu ka kululyahay wadankeena basically meesha aan ka imaana inta badanna ardayda waxay degan yihiin guryo hosteelada degan way jiraan laakiin dadka inta badan kambas ka barto oo waxawaa jaamacadda weyn dhigto qaarkood baa weli inta badan xitaa maahan qaarkood baa hosteel degan in yar inta kale badana guryo degan ayagaa yacni ismaanajgareeyo guryahooda kiradooda baxsado cuntadooda baxsado
dalka indiya ayaa xiriir weyn la laha dalka soomaaliya markay timaado dhanka waxbarashada iyo weliba dhanka ganacsiga soomaali badan ayaa wadankaasi wax ka baratay berisamaadkii iyadoo qaarkood xilal waaweyn ka qabtay dalka soomaaliya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia mahadsanid ibraahim cumar baafo oo warbixintaasi noo soo diray
dalka masar waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn soomaalida u siiya deeqaha waxbarasho tan iyo markii dowladii dhexe soomaaliya ee burburtay kii wakhtigan la joogo soddon arday ah oo ah kuwii ugu dambeeyey ayaa ka degay dalka masar oo deeq waxbarasho ka helay wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni ayaa haddaba warkan ka soo diray qaahira
in ka badan soddon arday soomaaliyeed ayaa soo gaaray magaaladan qaahira ee dalka masar kadib markii ay deeq waxbarasho ka heleen jaamacadda ashar ee waddankani ardayda soomaalida oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ku biiraya kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda faca weyn ee ashar ee magaaladan qaahira gudoomiyaha ardayda soomaaliyeed ee hoostaga majmaca culummada soomaaliyeed ee dalka masar maxamed axmed xasan ayaa ka hadlaya sida ardayda soomaaliyeed ay ku heleen deeqda waxbarasho ee jaamacadda ashar
walal arday way soo gaareen tiradooda waa soddon iyo laba arday sideed labaatan waa wiilal afarna waa gabdho daaqda waxbarasho waxay ka heleen waxaa siisay jaamacadda alashar waxaa usoo dhameeyey majmaca culummada soomaaliyada usoo dhameeyey waxay ardada ka imaadeen hadda magaalada muqdisho ka imaadeen kulli heer jaamacadeed waay qaar ka mid a ardayda soomaalida ee sanadkan ku biiraya waxbarashada kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ashar oo aan kula kulmay qaahira ayaa iiga waramay dareenkooda magacayga xasan cabdiwaaxid macalin ibraahim wallaahi dareenkayga wallaahi lama soo koobi karo waa dalka masarna waxaan u imid waxbarasho jaamacadda ashar inaa ka barto kuliyadaas saydaliyaga yani farmacology jaamacadda ashar ana siisay majmac culimo soomaaliyed noo fududeeyey horta waxaan u mahad celinayaa majmac culimo soomaaliyeed taasoo inoo fududeysay inaan madaxda maanta noo suurtoodo inaynu helno imaanadna qaahiro dhigana jaamacadda ashar waxaana hiigsanayaa in kuliyada farmacology mustaqbal heer sare inaan ka gaaro magacayga waa xafsa cabdinuur macalin maasha allah dareenkay aad iyo aad ay u sareeyaa maadaama ay siiyeen majmaca culimmada soomaaliyeed nimxadan waxaan u mahad celinayaa dadkii la soo dadaaleen oo intaan isoo gaarsiiyeen sidoo kale waxaan sii mahad celinayaa sida liigu soo dhaweeyey kuleejka gacmo furna liigu soo dhaweeyey waan ku faraxsanaa waxbarashadan oo yani masar wax badan aan ku haminayay waa sidaa aniga kuliyadda aa rabo waxaa waaye dibul asnaan kuliyad la dhahaayo haa dantalkini guul ayaa rajeenaya meeshaan waxaa rabaa inaa anoo shahaadeeda ka laabto ayaa rajeynaya insha allah majmac culimada soomaaliyeed aad iyo aad ay umahadsan yihiin inta uu waxbaran waxbarashadan yani juhdigan iyo dadaalkan kusoo bixiyeen oo umahad celinaya anagoo kala reebeynin magacaygu saddexan waa cabdishiid xuseen cabdulle dareenkayga waa aaduu u sareeyaa aadaan ugu faraxsanahay in aan deeq waxbarasho ka helo dowladda masar haddana macnaha waa ku faraxsanahay inaan soo gaarno masar qaahiro waxaan u mahad celinayaa majmaca culimada soomaaliyeed oo noo fududeeyey barnaamijkan deeq waxbarasho inaan ka helno sheekh yuusuf cali cante ayaan u mahad celinayaa ani kuliyadda aan baranayo waa kuliyatul handasa engineering marka waxaa rajeynaya inaan heer fiican hadda ka gaaro maadaama hadda deeq waxbarasha tahay oo dalkayga kasoo tegay dadkayga kasoo tegay ardaydan soomaaliyeed ayaa soo gaaray dalka masar xilli dunida uu ka jiro cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban kaasoo hakadgeliyey qulqulka ardayda shisheeye ee waxbarashada u yimaada dalkani masar haddaba cabdirashiid xuseen cabdulle oo ka mid ah ardayda deeqda waxbarasho ka helay jaamacadda ashar ayaa ka hadlaya caqabadaha ay kala kulmeen baaritaanada lagu hubinayo cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban walaahi wakhtigaa waa jirtaa coronavirus wakhti uu xoogaa jiro ayaan waddanka ka soo baxnay saaseetaan waxaa soo marnay sharciyo badan iyo caafimaad badan iyo warqado badanaa soo qaadanay marka inkastoo caqabado badan aan ardayda la kulanay kulley waxaan ugula tixgeliyey inaan u socno jaamacatul azhar ushariif waxaan soo marnay sharciyo badan iyo caafimaad badan soomaaliya kasoo marnay sidoo kale etoobiyana waa kasoo marnay wax baqdina dareemeyna ma jirto maasha allah haddana jaamacaddiyaa ku sugannahay oo jaamacaddiyaa boos nagala siiye waana la dejiyey sannadihii ugu dambeeyey dalka masar waxaa soo gaaray in ka badan boqol arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay jaamacadda ashar kadib markii uu ka shaqeeyey ururka majmaca culimmada soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho dalka masar sanad waliba waxaa deeq waxbarasho ka hela in ka badan laba boqol oo arday soomaaliyeed ah kuwaasoo loo marsiiyo dowladda federaalk soomaaliya iyo majmaca culimmada soomaaliyeed waxayna ku biiraan sanad kasta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada caasimadda ee qaahira iyo gobolada waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna nala dhegaysta heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa
idaacadii subaxnimo intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka subaxnimo cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahre cabdi axmed waana isku soo daburidkii dhinaca farsamo ee bashiir abikar cabdulaahi dhammaantoonna isku duubanna waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan
nicidaygu adkaysan mahadhadiiso igu badan mid kalaan la haysta marna imaadan oran intuusan igu maaxanin nicidaygu adkaysan mahadhadiiso igu badan mid kalaan la haysta